Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta iyo Ridanlisowga Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali oo shir jaraa'idka u qabadaya magaalada Muqdisho ayaa weliba uu ku warbixiyay dhismo wadada Kalkaciyo Xarfe ee gobolka Mudug oo ka kooban ku dhawaad todobaatan kiilomitira wuxuu hore sheegay in iyo xayeysiin qandaraasada tartanka shirkado dhisi lahaaya wasiirka howlaha guud cabdisalaan cabdi cali iyo sidoo kale ku hadalaya wadooyinka kale ee dalka oo la qorsheeyay in dalkale ka dhisa hanaseytio iskiiro doonana dhammaan gobolada dalka mashruucan waxa uu ka kooban yahay afar lood oo dalka meelo badan oo ka mid ah gaaraya loodka koowaad waa beledweyne gaalkacyo qaybtiisa koowaad waa beledweyne kalabeer oo kilomitr ah hirshabelle state section two qeybtiisa labaadna waa dhuusamareeb qariidhi oo lixdan kilomitr ah galmudug state loodka labaad waa gaalkacyo garoowe oo puntland state ah qeybtiisa koowaadna ay tahay gaalkacyo xarfo oo lixdan iyo toddoba kilomitr ah qeybtiisa labaadna ay tahay waqooyiga jalam iyo koonfurta jalam oo siddeed iyo toban kilomitr ah loodka saddexaad ee mashruucan waxa uu ka kooban yahay gaalkacyo hobyo oo boqol kilomitr oo wado jaay ah loodka afraadna waxa uu ka kooban yahay luuq doolow oo siddeetan kilomitr oo ah maamulka jubbaland waxaan rabaa in ummadda soomaaliyeed ay ogaato waddadu inaysan ahayn waddo keliya ah gaalkacyo xarfo oo ku kooban intaas laakiin ay tahay waddo mashruuceeda uu gaarayo dhammaan dalka muhiimna u ah isu socodka ganacsiga iyo dadweynaha iyo horumarinta amniga guud ahaan dalka sidaas owgeed waxaa dhacday in gaalkacyo xarfo section two low two ay nasiib weyn u yeelatay inay noqoto waddadii ugu horreysay ee dadaal dheer kadib lagu guulaystay lasoo xayeysiiyo qandaraas bixintii mashruucaasito si loo bilaabo dhismaha waddada gaalkacyo xarfo dokumentigii lagu galay financial agreementigii iyo p a rkii intaba ay ku jiraan websytekii wasaaradda qeybay ka haysa wasaaraddii howlaha guud ee puntland olsona laga heli karo a f d b markii uu mashruucaas xayeysiintiisii soo baxday waxaan ogeysiinay maamulka puntland si halkaas ay uga timaado in mashruucaas uu noqdo mashruuc transparency ah oo bixintiisa iyo qandaraas bixintiisa iyo fulintiisu ay dowladda federaalk soomaaliya hogaankeeda leedahay sidii lagu heshiiye ay qayb ka noqoto maamulka puntland in ay ayagana qayb ka yihiin oo ay mashruuca hirgelintiisii maadaama deegaanka laga hirgelinayo u yahay gaalkacyo xarfo ayaan wargelinay oo aan ogeysiinay maamulka puntland dadaal dheer baan u galnay in wadooyinkan dhammaantood si degdeg ah loo bilaabo dhismahooda dadaalkaas faraha badan aan u galnay waxaa ilaahay nasiibka koowaad uu siiyey reer gaalkacyo xarfo oo ku guulaystay inay noqdaan meeshii ugu horreysay ee laga hirgeliyo mashruucan dhismo ahaan inuu ka hirgalo dhismo wadooyin kun iyo qor-aan qaado doona fududeynta nasdareerowka dadka iyo baabuurta amniga ganacsiga iyo dhaqaalaha